kambaniga himilo connectration group uuse ka shaqeeya doonaa dhismo guryaalka wadooyinka boondayaalka kanaalada iyo horumarinta mashaariic iyo adeegyo kaloo fara badan iyo weyba lagu daafuray magaalada muqdisho caasimada dalka yoona ku qeyb galeen mas-uuliyiin ku tirsan dowladda soomaaliya aqoon-yahana iyo marti sharaf kala ankoreen gudoomiyaha kambaniga himilo maxamed cabdiwahaab iyo faahfaahin kubi shaqaduusa kambanigan oo wada doona bulshada himilo construction group waa shirkad ka shaqaynaysa dhismaha iyo dayactirka iyo horumarinta mashaariicda keenidda qalabka dhismaha waxaana la aasaasay bishii janawari labadakunafariyabaatanka himilo construction group waxa ay leedahay injineero khibrad fog u leh dhismaha iyo takhasusyada kala duwan shirkadda himilo construction group waxay isticmaalaysaa tiknolojiyaddii ugu dambeysay waxayna bixinaysaa adeegyada macquul ah oo la ysku halayn karo ay u qaban doonto macaawiisheeda shirkadda himilo construction group adeegyada ay bixinayso waa dhismaha noocyada kala duwan sida guryaha casriga wadooyinka buundooyinka warshadaha iyo soolarka shirkadda himilo construction group waxa ay dalka ku soo kordhin doontaa qalab dhismo oo casri ah oo loo yaqaano fire proof fire proof haddii aan wax ka sheego waa qalab ka hortegi doona inuu dabka uu ku faafo haddii uu dab dhismo uu ka kaco inuu dabkaas uusan faafin uu halkiisa uu ku ekaado shirkadda himilo construction group waxaay xiriir bartnership ah la leedahay shirkad laga leeyahay dalka turkiga oo lagu magacaabo karmuud combany himilo construction group waxa ay mar walba la jaan qaadaysaa tiknolojiyadda casriga macaamiisheeduna waxay ku qancin doontaa adeega ay u qaban doonto halkudhiggan waxa uu yahay waxaa mustaqbalka iska leh dadka iyaga dhista aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhanka kale ahaana kumid eh mas-uuliyiinta iyo martadii ku qaybgalay daafurka kambaniga himilo ya ku hadleen in kambanigu usukooyo waqti lanbaahanaaye waxaan aada ugu faraxsanahay himilo iyo kambanigooda cusub dhallinyaradan waxaan aaminsanahay riisanka loo soo casumay inay iyagu mas-uul ka yihiin degmooyinka ayna gudbin karaan fariimihiinna ayna naftirkoodu ka qayb qaadan doonaan in ay xataa iyagu ay dhismaha ugu horeeya iyagu ay bilaabaan gudoomiya degmo waa taqaanaa wuxuu ka shaqeey waxa ugu horeeya dhismo qofaa dhismo laga joojiyey guriyaa la joojiya maanta dhan la maqlaa annaga degmooyinka waxaa kow dhibaato nagu haayo bowsaneera horta dhibaato nagu haayo mila gruub ee soo bandhigtay bandhigan fiican dhallinyarada iyo juhdigaas keliyin waa ku mahadsan yihiin sidoo kale himila hadday cusub tahay dadka ka shaqeynaya ma cusbo gudoomiye gaafow iyo injineeradaas khabiirada kulligood dad cusub ma ahan dad la wada yaqaano waay ku hadlaya bahda howlaha guud waxaan rabaa inaan ku bilaabo inaan saaxiib la noqonayno shirkadda himila group inaan ballan qaadayno sida hore nala kaga codsaday qofkii iga horreeyay halkan ka hadlay inaan shirkadaha ka bara doono shirkadaha dalku way badan yihiin laakiin himila gruub inay noqon doonto mid aada noogu dhow waa ballan qaadaynaa dhallinyarada aqoonta iyo dadnimada iyo fikirka isu keentana waxaan ka ballan qaadaynaa maadaama aan rugta ganacsiga aan ku matalahay meesha kambaniyaasha lagu maalgeliyo waddankan oo ka shaqeeyo kambaniyaasha ka mida inay ka mid naqdaan horseedyadana ay ka mid naqdaan haddii laa yidhaah